Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamed ayaa booqday beeraha magaalada Jowhar isagoo beeralayda degmadaasi ku dhiirigeliyay inay kordhiyaan tabcashada bariiska dalka si uu u gaaro gobolada dalka loogana maarmo waxyaabaha laga keeno dalka dibadiisa. Wasiirka ayaa beeralayda u sheegay inay dowladda Soomaaliya garab taagan tahay beeralayda dalka.
waxaan dhex joognaa maanta mid ka mid a beeraha wax soo saarka ee jowhar degmada jowhar waxaan dhex taagannahay sheyga soomaalida aad ku jeceshahay ee dibadda ay kasoo dhoofsato lacagta ugu badan ay kusoo dhoofsato aa bariiska runtii bariiskan hadda waa bariis aad u jeedid meeshuu kasoo bilaabmay abuurkiis wixiisoo dhan annaga hadda aan dul taagannahay waxaase nasiib daro ah dalkeena maalin kasto cudurrada aan la aqoon iyo kuwa kansarka ay dadkeena maalin kasta u dhammaadaan isbitaalada ee indiya iyo caafimaadka badan ay nooga baxaan waxaa waaye runtii bariiska laga keeno waddamadaas oo aan arkay ka arkay maxaa la dhahaa baraha bulshada runtii waxay ahayd nasiib dara si loo sameyna markaad aragto bariisku dibadaas ka yimaada intiisa badan ama kuwa ka mida waxay ka sameeyaan caagadaha gabajka iyo bacaha lasoo aruuriyey aa inta warshad la geliyo bariisnoo laga soo dhigaa lasoo qorqoro kiimika lagu daro bariisnoo laga dhigaa marka waxaan rabaa soomaalida iyo dhallinyaradu inaan dhaho war maalin kasta intaad lacagtaada ku bedelan lahayd cudur ku gadan lahayd lacagtaada caafimaad ku gado beerahan aamin bariiskan dalka ah waa bariis caafimaad leh waa bariis mataqaanaa hubanti leh wax kiimika aan ku bixin oo si neejar oo dabiici ah sida la yaqaan u baxay waxaana aaminsanahay haddii la aamino la iimaansado inuu ka macan yahay inuu ka caafimaad badan yahay ka wax soo saar fiican yahay marka waxaan rabaa dhallinyaradu marna horta faa'iiday u tahay shaqo abuur inay dalkooda iimaansadaan waxa hadda ka shaqaynaya beertan intaan soo marno oo dhan dhalinyaro waa hadday ahaan lahay kuwa tacbayo kuwa gurayo kuwa diyaarinayo kuwa ilaalinayo dhammaan dhalinyaro waay waxay marka tahay fursad in dhalinyaradu dalkooda iimaansadaan fursad waxay tahay inay shaqo abuur u noqoto